wasiirka diinta iyo awqaafta galmudug xasan cabduqaadir xuseen iyo wasiiro kale oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa ka qeybgalay munaasabad ay ku qali jibinayeen siddeed iyo toban arday oo baratay shareecada islaamka islamarkaana ka aflaxday jaamacadda marwasi ee magaalada cadaado ee gobolka galgaduud munaasabadda ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ahaa xubno ka tirsan maamulka degmada cadaado maamulka jaamacadda baxda waxbarashada ardayda qalin jibisay waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha jaamacadda marwasi ee magaalada cadaado sheekh maxamed qani maxamuud iyo maamulaha guud ee jaamacadda marwasi doctor cabduqaadir dhuxulow ayaa si wadajir ah ugu waramayo ahmiyadda munaasabadda iyagoo hadallada daran ah u jeediyey ardayda qalin jibisay
waxaan qaadannay inaan jaamacadda faraceeda keenno oo intidaam ah bimacnaa asaatido macallimeen kuf ah ay ka howlgelayaan ilaa tobaneeyo macallimeen ah ee mashaa'ikhda beledka laga yaqaano ah ayaan iskugu keennay dafcadii labaad sidaasay uga qalin jebiday waana ardada quruxda badan oo gabdho iyo wiilal bale oo hortiinna qayb ka miduhu kelimaadka ay ka soo jeediyeen qaybtii kalena ay idin dhex fadhido haddii intaas laga tago jaamacadda dafcadii labaad meesha ay cadaado qaybtan ay ka tahay dafcadii toddobaad ayay noqonayaan ayagu oo taasu jaamacadda qaybteeda muqdisho waxa aan halkan isugu nimid oo safarka loo soo galay oo intaanu khalqiga ay idinku yimideen waa farxad ay ku faraxsan yihiin waxa aad barateen waxa aad barateen waa wax la bartaahi waxay ugu fiicnaa sida uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka markhaati kacay fi lxadiidi saxiix man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiin qofkau alla subxaanahu wa tacaala khayr la doono waxau waafajiyaa ou fahansiiyaahu baraa diinta wasiirka diinta iyo uqaafta galmudug xasan cabduqaadir xuseen iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada cadaado cabdixakeen maxamed cali ayaa si wadajir ah ugu hambaliyeeyey ardayda qalin jibisay mar labaad waxaan rabaa inaa iraahdo hambalyo waa idin hambalyanaya mabruug waxaan rabaa inaa iraa culummada soo dhawaada culummoy haddee masaajiddu awaa'il alislaam waxaan filayaa in aada looga hadlay jaamacadda in aada looga hadlay faa'iidada ay diintu leedahay jaamacaddu arday waxay haysataa dhallinyaro ah waxay u baahan tahay arday arday waaweyn oo odayaal ah loo baahan yahay oo wasiiradu ka mid yihiin sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa kordhiisay ardayda baratay culumta shareecada islaamka ee ka qali jibinayso jaamacadaha dalka